mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalku ay ku jiraan taliyaal ciidan ayaa booqasho ku tagay magaalada balcad oo dhowaan martigelisay weerar culus oo cagmarin ah kaasoo magaalada kula wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxda ka socotay maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay booqashadooda timid si ay u beeniyaan guuxa dadweynaha ee tilmaamayay in magaalada balcad ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowaanna ay saacado maamulaysay mas-uuliyiintan ayaa sheegay in amniga magaalada balcad uu qeyb ka yahay amniga caasimadda ee muqdisho waxaana muuqatay inay aada u dhibsadeen wararkay baraha bulshada ku qorayeen dadka soomaalida ah ee falanqeynayay la wareegitaankii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada balcad maxamed axmed yabooh oo ah guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk oo warbaahinta kula hadlay balcad ayaa sheegay inaanu waxba ka jirin warka tilmaamaya in magaalada balcad ay la wareegeen dhowaan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaad ogtihiin degmada balcad iyo degmada afguuye iyo xamar amnigoodu waa isku xiran yahay waa amni isku xiran oo ah kala maarmin halkan waxaan caawa u nimid barabagaankii la waday oo meelaha ka socda maalmahan inayse horta waxaas waxba ka jir ficilna waa loo arki doonaa caawan hadda halkaanaan joognaa oo aad arkaydiina xilligaan aan joognaa dadka isku dayaaya inay dadka afka ku maray habaabiyaan oo amniga ay wax ugu dhibaan waxba ka heli maydiine wakhti ha iskaga luminina qaasim cali nuur oo ah guddoomiyaha magaalada balcad ayaa dhankiisa sheegay inay ku faraxsan yihiin saraakiishooda booqashada ugu timid wuxuuna muujiyey in xaalad amni ay ka jirto magaalada isagoo tilmaamay inay waxyar ka hor ka yimaadeen roondo ay ku sameynayaan magaalada iyo duleedkeeda
amniga gobolka banaadir iyo ciidamada booliisya militaariyada ee eriyada amniga caasimadda iyo eriyadeeda guddoomiyaha ku-xigeenka gobolka banaadir saaxiibka yabo waxay caawa u yimideen inay balcad tahay meel amniya ayaamahan waxaa jirtay wax ay dadka baraha bulshada isticmaalo ee u qoraayeen hadallo aanan sax ahaynin oo ah balcas waa la qabsaday dhibaataa ka dhacday xaalada ka jirta inay been tahay waxaa ka nimid roondo dowladda federaalka ayaa aada u dhibsatay la wareegitaankii dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen magaalada balcad taasoo dhalisay hadalheyn xoogan oo dhanka warbaahinta ah iyadoo dadka falanqeynayay dhacdadaas oo ay ku jiraan mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalk ay sheegeen in xarakada mujaahidiinta al-shabaab lasoo baxday dardar hor leh maalmaha soo socdana la filan karo dhacdooyin waaweyn